Ololaha cagaarinta dugsiyada oo dugsiyada dalka dhir loogu beerayo ayaa waxaa wejigiisa koowaad lagu daafuray dugsiga Yaasin Cismaan ee degmada Boondheer ee magaalada Muqdisho kaasoo furay wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Daafurka ololaha ayaa waxaa goobjoog ah agaasimayaal howlwadeenno ka tirsan wasaaradda deegaanka xubno ka socday maamulka gobolka Banaadir maamulka iskuulka iyo mas'uuliyiin kale. Agaasimaha waaxda deegaanka isbeddelka cimilada xukuumadda federaalka Soomaaliya maamulka iskuulka iyo agaasimayaal wasaaradda waxbarashada ee gobolka Banaadir ayaa si wadajira warbaahinta ula hadlay.
u kor u qaadno fahanka iyo dhirbeerista ee deegaankeenna inaan quruxsanno een, aa, deegaankeenna oo dirar badan ku beerno Ee, dhirbeeristu waxay faa'iidooyin badan u leedahay deegaanka iyo noolaha ku nool Da- anna ka mid nahay dhirtu hawadii wasakhda ka saartaa waxay noo een, aa, hars- waana harsannaa guryahana ku quruxsanaa maanta waxaan nasiib u yeelanay arrintan waa ogtiin waxaa idin dhihi jiray qof walba oo iskuulka ka mid e hal dhir ha keeno si aan u beerano maanta alxamdulilaah nasiibkaana ilaahayna siiyey qof walba waxaa looga baahan yahay oo iskuulka joogo dhirta dhirta haddii la keeno waxaa la rabaa xanaaneyn marka maasha allah agaasimaha wasiir dowlaha kulli soo dhowaada iskuulka yaasiin cismaan nasiibka aana siiseen aadaa ugu mahadsan marka maamulaha hadda waxaa leeyahay ardayda marka ciqaabayso geedle ku abuur hal geed ha soo gadaan iyo jawaankiisii waa la abuuraa waa garateen soo ma ninkii dembigal saasa ku bilaabana jaaniskan jaanis fiican waaye waxaa idiin sheegaa inaad maaragtay een, dhulkan hadda saas u wada maaragtay u wada bannaan qof walbaba ge- meel ha ku qoto ha ku abuuro ha la ilaashado geedaha waxa waa waddanka in la cagaariyo roob badanaa noo dii doona cimilada isbedelaysa meeshaan qoraxda badan qoraxdaa yaraanaysa tambuurkas waxay markaa u soo baxdaan qorax soo idma qabato haddii geeda lagu abuuri lahaa maxaa u malaynaysaan hoos in idin noqonaya soo ma marka ku dadaala hal ilaashado waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay dhiraynta iskuulkan ka socota maanta aad iyo aad wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dhirta ay keeneen iskuullada inaan dhirayno oo dhirta iskuullada meel kasta dhir lagu qaybiyo aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay waxaan rabnaa gobolka banaadir in guri kasta geed lagu beero guri kasta geed lagu beero guri iyo geed aan ka dhigno